ma fududa dal ka soo kabanaya colaado sukeeye in gabari uga qareento garsoorka hortiisa bulsho doonaysa in lagu difaaca sharciga laakiin abuukaati shukri cismaan maxamuud oo ah dhallinyaradii ku barbaartay soomaaliya xilliyadii ay dhacayeen colaadihii sukeeye waxna ku baratay waxay hadda ka mid tahay dhowr haween ah oo xirfadda qareennimada uga shaqeeya muqdisho hanfog ayay leedahay shaqadaanna waxay ku taamaysaa inay ka gaarto meel sare markuu baranayo kuliyad uu kasoo baxayo dugsigiisii sare waxaa jiro rabitaano uqaasa iyo kuliyadooyin uu dhahayo aniga waxaan jeclaa inaa saan noqdo aniga waxaan jeclaa inaa kadaa noqdo ani rabitaankayga markaa dugsigii sareba dhiganayo waxaa aada u xiiseynaya aan jeclaa jiro inaan noqdo qareen saas awgeedaan ku doorta inaan barto shareeca wal qaanuun inkastoo daayarta sida shukri oo kale ah ay xirfadan ku shaqeeyaan haddana dad fara badan oo soomaaliyeed ayaan fahansanayn howshan iyo micnahay u leedahay bulshada intaba abuukaate mawliid mataan oo ka tirsan maamulka karmaal oo ah shirkad ka shaqaysa qareennimada oo ka furan muqdisho islamarkaana ay samaysteen dhallinyaro sharci yaqaan ah ayaa sharaxaya micnaha shaqadan ay u leedahay dunida si gaar ah shacabka soomaaliyeed qaataha shaqadiisa waxa weeye in bulshada xuquuqdeeda oo u raadiyo isagoo ku raadinayo qaab sharci ah una maraya brosees sharciga uu tilmaamayo kuna matalaya maxkamadaha hortooda sidoo kale abukaatuhu wuxuu siiyaa tala sharci shirkadaha hay-adaha iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayuu tala sharci siiyaa taladaas sharci waxa uu u siiyana waxa weeye in aanay gelin ama aanay ku dhicin qalad sharci ah runtii waa su-aal fiican shaqada abukaataha waxay bulshada uga dhigan tahay mar haddii aanay bulshada inteeda badan aanay garanaynin siday ay xaqooda u raadsan lahaayeen iyo brosejarka ay u mari lahaayeen in abukaate ay qabsadaan oo markaas abukaatahaasi uu qaabkii ugu habbooneed uu ugu raadiyo xuquuqda ay leeyihiin oo laga yaabo in haddii aanu abukaatuhu muxuu ahaa meesha ku jiri lahayn la duudsiin lahaa ma jiraan wax dhibaato iyo caqabada oo ay kala kulantay shaqadeeda garyaqaan shukri cismaan maxamuud taa beddelkeeda waxay aaminsan tahay inay muhiim tahay in soomaaliya loo helo hablo badan oo sharciga barta xirfadanna ku soo biira si bulshada oo dumarka soomaaliyeed kaalin muhiima ugu jira loo helo saaxad ay bulshada ugu difaacaan sharciga jiraan wax caqabado aan kala kulmo hadda waan ku shaqeeya alxamdulilah mana jiro saameyn igaga timaato dhanka bulshada oo waa loo baahan yahay in la helo gabdho fara badan oo yaqaano sharciga kuna shaqeeya qareennimada maadaama ay jiraan dhacdooyin fara badan oo xanuun badan oo saameyn u keeni kara oona la wadaagi karin gabadha markii qareen u baahan tahay inay u sheegato nin raga ah wayba u baahan tahay wax saameyn aan kala kulmana ma jiraan sida lagu sheegay qiyaasaadka iyo daraasadaha laga sameeya soomaaliya dalka waxaa ku badan dhallinyaro kuwaasi oo dhashay kuna hana qaaday intii burburka ay ku jirtay soomaaliya waxayna garyaqaanadan aaminsan yihiin in bulshada loo baahan yahay in la baro hay-adaha kala duwan ee dowladnimada si wax badan oy xaq u leeyihiin ay u ogaadaan yaabaa wax badan inaanay dadku aada ugu baraarugsanayn waa suurtagal mararka qaar markaad fiirisa waxaad arkaysaa dadkii oo isku qaldayo xitaa garsoorihii iyo xeer ilaaliyihii iyo qareenkii ama abukaatihii wixii oo dhan inay isku qaldayaan ayaad moodaa marka inkasta oo sidii hore hadda muxuu ahaa laga roonaanayo oo aada isleedahay dadku xoogaa waxbay soo fahmayaan haddana weli sidii la rabay bulshadu uma fahamsana xagga muxuu ahaa abukaataha iyo shaqadiisa abukaatayaasha ku shaqeeya arrimaha sharciga iyo difaaca dadka soomaaliya waxaa sanadihii ugu dambeeyey aada ugu soo badanaya da-yar qaarkood ka soo baxay jaamacadaha ku yaala waddanka halka kuwo kalena ay hadda baranayaan kuliyadaha sharciga iyo qaanuunka arrintan ayaa dad badan oo ku nool dalka waxay gelisay iyo didiilo wanaagsan oo muujinaysa dowrka togan oo ay dhallinyarada ka qaadanayaan hannaanka dowladnimada cabdicasiis barrow v o a muqdisho